إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada bangaraaf ee ku shaqaysata dowladda maraykanka ayaa xalay oday waayeela ku dilay deegaan ka tirsan gobolka shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaalla ku qaaday qaar ka mid ah saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah ay ku leeyihiin shabeellada hoose iyo bakool shil khasaare geystay ayaa waxa uu ka dhacay magaalada jigjiga ee ka mid a dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumaysiga dowladda xabashada etoobiya warbaahinta islaamiga alfurqaan ayaa muuqaal ka diyaarisay waxqabadka xukuumadda xamse cabdi bare labadii sano ee ay jirtay maamulka la baxay somalilan ayaa xabsiga dhigay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulkaas xukuumadda suudaan ayaa xirtay soohodinta ay la wadaagto dowladda xabashada etoobiya إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada bangaraaf ee ku shaqaysata dowladda maraykanka ayaa xalay odawaayeela ku dilay deegaan ka tirsan gobolka shabeellada hoose faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi wararka saakay aynu ka helayno degmada tooratoorow ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ku waramayay in habeenimadii xalay maleeshiyada bangaraaf ay dhibaato ka geysteen degmada tooratoorow ee gobolka shabeellaha hoose maleeshiyada bangaraaf ee uu ku shaqaysto maraykanka ayaa xalay magaalada toorotoro ku dhex dilay qof shacab ah oo ku sugnaa goobtiisa ganacsi xilli dambe oo xalay ahayee maleeshiyadu waxa ay tageen degmada toorotorow iyaguna goobtiisa ganacsi ku dhex dilay nin oday waayeel ah oo toddobaatan jir ahaa kaasi oo la sheegay inuu ka shaqaynayo maqaayadiisa odayga ay dileen wiilkiisa oo aan qadka taleefonka kula xiriirnay ayaa wuxuu inooga waramay sida ay xalay halkaasi wax uga dhaceen halkii orortona meesha waa alfoo weerar aldhansane gaalada meesha soo weerare marka aabahey hadla dilay adiga aabbaha meel ku dileen aabuhu maqaayada lagu dhex dilsane walaahi qaabka loo dilay ilaa hadda qeyb ma fahmi kariya laakiin hadda markii la ii sheegay waxa xabad ku taalo oo xabad ku dhacdaa la ii sheegay wadnaha igu dhac xabadda waa garta waa goorma markay xabadda ku dhufanayaan waktigii eetaa mishigo sheegi karinayo saaka meedka markii la arkay wadnaha inay xabad ugu taala la arkay haye ciidamadan marka goormay soo galeen awal deegaanka deegaanka waqtigii soo gala masheekira buu masheekiri waa gartay maqaayadda xilligaas muxuu ka qabanayay xilli la jiifo maadaba ahayd waa ma soo kacsada soo kacsada maqaayadda u socdaa fiya maqaayadda uu ka shaqaynaya miya haa maqaayadda u shaqaynaya meesha socda haa waa gartay ka waran marka aabe magaciis maxaa la dhihi jiray rashiid cabdi dacyisa qonton waa qonton
sidoo kale nabadoonka ninka odayga ah way dileen maleeshiyada bangaraaf iyo sidoo kale qaar ka mid a eheladiisa ayaan la hadalnay waxayna inooga warbixiyeen qaabka ay maleeshiyada bangaraaf u dileen ninka shacabka ah ninkaanna waxaa anaa labadoonkiisa ahay maqayou ku shaqeeyaa toorotorow waa iska caawo labadoonkiisaan ahay naagna waa ku qabaa meesha usu ku shaqeeya koo ka weyn waaye albaabkiisu ku jiro xabadda ku dhexdisay hadlashay wey yaa ku dhufta xabadda ya
gaalna ku dhufta gaalada murtaliida kuwiin macnaha bacaawo bacaawe burka wadaadka oday la dilay aabahey waaye gabadhiisaan qabaa mafahanta odayga maqaayadiisa uu ku jiray meeshaa looga tagay waa la kor istaagay gaaladaa dishay kuwa oo bangaraaf gaalada kufaarnimo waay kuwaas kufaar waaye kuwaas beena iska sheegayaan wax gaalo oo war iska sheegay xalal naagle waaye naagin waaye kuwaas warkooda anaga kuma jirno wax shabaab lagu dagaaltamayo ma jirto way imaadeen ninkan maskiinkaas oo meeshiis ku jiro ay ku tax dileen oday da-diisan toddobaatan jir waay nin oo islaxamaalsaayo waay ilmihiis waa maalsaayo oo shaqaysanayo waay sambuuso samaysaayo meesha lagu dhex tagay baf baf baf meeshaa lagu dilay waxay sidoo kale sheegeen in saakay ay ku guda jiraan inay aasaan odayga waayeelka ah oo xalay sagaal saac ay dileen maleeshiyada bangaraaf
weli mala caasan haddaa meedkiisti weynaa waa garta maxay la gudbeen marka haddii hadda saas dadkiini loo laynaayo idinkuna waxa weeyaan dadkii aan la kala soocaynin maxaa maxaa maxay la gudboon dadka maxaa la gudboon wallahi anaga gaaladaas oo gaalada dhisay ee in loo imaadaan mu- wixii muslimiin ay baabi'iyaan ay dhahaan sarkaal shabaabaa soo dilnay taanaa soo yeelnay nin toddobaatan jiro oo ilmihiis u hamaashahayo sambuuskiisa booliisku samaysahayo aa meesha lagu dilaye maxaa loo dilay sababta loo dilay maxay tahay nin muslim waay nin muslimaa dishiye maxaa u dish sababta loo dilaya aab aab la yaabanahay ninkaa muslimnimo ku dhintay asan muslimno ahay da-diisu toddobaatan jiro ahayd marka sambuus booliisu sameeyahay maqaayadaa looga dhex tagay meeshaa lagu dilay ciidanka bangaraaf ee caloosha dushaqaystayaasha ah islamarkaana ay ku ugaarata dowladda maraykanka ayaa caado ka dhigtay dhibaateynta dadka shacabka ah gaar ahaan xilliyada ay habeenkii dadka hurdaan iyagoona marka ay dhibaato geystaan kadib isaga carara deegaanada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaalla ku qaaday qaar ka mid ah saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka oo ay ku leeyihiin gobolka shabeellada hoose iyo bakool ciidamo hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal toosa ku qaaday saldhigga ciidamada shisheeye gaaraan kuwa ugandha ah ay ku leeyihiin degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose dhanka bakoolna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalay weerar ku qaadeen fariisin ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin afaafka hore ee degmada waajid ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaalkaas ku furtay agabyo kala duwan oo ciidan shil khasaare geystay ayaa waxa uu ka dhacay magaalada jigjiga oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda xabashada ethoobiya sakariya cumar ayaa ka warramaya shilkan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada jigjiga oo ka mid ah dhulka ku hoos jira gumaysiga xabashida etoobiya wuxuuna shilkan yimid kadib markii gaari nooca xamuulka ah uu si ulakac ah u jiiray mootobajaaj maraysay waddada wuxuuna shilkan oo ay ka soo baxayeen warar kala duwan lagu sheegay inuu ka dhashay dhaawaca hal gabar ah taas oo xaaladeeda caafimaad lagula tacaalayo mid ka mid ah isbitaalada magaalada jigjiga waxaana muuqaalada laga soo qaaday goobta uu shilka ka dhacay ay tilmaamayaan in si ulakac ah loo galay shilkan iyadoona wadihii gaariga weynaa ee xamuulka ah ee ku dhacay mootobajaajta uu islamarkiiba goobta isaga baxsaday dadweyne badan oo soomaaliyeed islamarkaana ku sugnaa goobta uu shilka ka dhacay ayaa waxa ay ka hor inta uusan shilku dhicin digniino siiyeen wadaha gaariga xamuulka ah bulshadan soomaaliyeed ee ku sugnaa goobta uu shilka ka dhacay ayaa kadib falkaas ulakac ah waxa ay weerar ku qaadeen wadihii gaariga xamuulka oo adeegsanayay dhagxaan ay gacmahooda ka tuurayeen dhulka soomaaliyeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida etoobiya ayaa waxaa ku sugan dad etoobiyana kuwaas oo gebi ahaanba la wareegay shaqooyinkii waaweynaa iyo kuwii yaryaraa ay qaban jireen soomaalida ku dhaqan dhulkaasi iyadoona bulshada soomaalida ee ku dhaqan deegaanada ku hoos jira gumaysiga xabashida etoobiya lagu dullaysto dhulkooda warbaahinta islaamiga alfurqaan ayaa muuqaal ka diyaarisay waxqabadka xukuumadda xamse cabdi barre ee labadii sano ee ay jirtay warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdulaahi yaasiin jaamac بسم الله الرحمن الرحيم
xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo hogaaminaya ra-iisul wasaare xamse cabdi barre iyo golihiisa wasiiradu laba sano hawshii ay qabteen waxa waaye sadar muuqdo su-aal ka dhan waaye waxbaad qabateen
madaxweynaha dowladda federaalk ah xasan sheekh maxamuud oo shan iyo tobankii mey laba kun labaiyo labaatan doorasho ka dhacday teendho u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho oo ciidamada shisheeye ilaalinayeen kadib loo caleema saaray xilka madaxweynenimada ayaa gaashaanka u daruuray damaca niman xilka ra-iisul wasaarenimo quudareynayay maadaama uu ra-iisul wasaare uu eka doonayay taa oo micnaheedu yahay inuu damacsana magacaabista shakhsi magacuyaal ah iska daa ka hor imaansho iyo inuu asiga dhaliil ula soo bereere labadii agosto ra-iisul wasaare xamse ayaa soo dhisay xukuumad habka saami qaybsiga qabiilka ee dowladda federaalk ku dhisan tahay ku salaysan iyadoo la og yahay in waddamada shisheeye qaarkood ragga xilalka loo dhiibayo ay si dadban u soo magacaawdaan insha allaahu kii xumaa dhisa wou dhuteenayaaye kii dabindhedbayaba isaga xukuumadda ayaa baarlamaanka ka ansixisay xeerar badan oo u adeegaya danaha shisheeye sida xeerka la dagaalanka argagixisada oo loola jeedo dadka muslimnimadu ay ka dhab tahay waxaa jira xeerar kale oo xukuumaddu soo ansixisay kadibna baarlamaanku uu meelmariyey uuna ka mid yahay mid lala galay dowladda turkiga oo lagu wareejiyey badda soomaaliya si khayraadka ay uga macaashto hase yeeshee ciwaan looga dhigay in ay badda ilaalinayso heshiiska maanta baarlamaanka soomaaliya uu ansixiyey waa kaas waa heshiis difaac iyo horumarin dhaqaale oo isla socda waayo dowladda turkiya heshiiska aan la galnay horta intaasu asalkiisa andhamabas waxaa ka dhigay dhuni raacnimaye dhowaan xukuumaddu waxay sheegtay inay wax badan qabatay laakiin sooma bandhigin waxaana warkeeda lagu fasiray nin keligii garramay iyo nin dhulka gemaba ma gafaan
intaad sacaabadow dhiganlabakuniyoabaatankii daadad soo rogmaday iyo webiyada oo fatahay ayaa sababay dhimasho iyo waxyaalo kale oo ay ka mid yihiin barakac iyo buundooyin burburay gobollada hiiraan gaar ahaana beledweyne oo biyuhu magaalada ka buuxsameen iyo gedo gaar ahaana baar dheere iyo buurdhuubo oo buundooyinku ay go'een ayaa ka mid ahaa meelaha ugu darnayd ee fatahaad iyo daadadku saameeyeen dowladda federaalka oo markaa waxay magacowday guddi la sheegay inuu la tacaalayo arrimaha dhibanayaasha garab istaagga u baahan laakiin taa beddelkeeda durbadiiba waxaa maamulka lagu eedeeyey inuu musuq maasuq ku kacay gargaarka bini'aadanka soomaaliya uu iska noqday howl ganacsi ah business industry uu iska noqday waxay dhahaan ajnabiga luqadda ajnabiga lagu yidhaahdo oo iska ganacsi camal ah marka waxaa halkaas ka garanaysaa meesha inay iska tahay meel maaragtay laga ganacsado ee gargaarka bini'aadanka soomaaliya igay ka dhaawacan yihiin waana shay dhabahe dhandhamabas waxaa ka dhigay dhuni raacnimaye
madaxda federaalka ayaa xilli dadku ay aad ugu baahan yihiin gurmad deg deg ah waxay u tafaxayteen ololo siyaasadeed iyo wax kabeddelka dastuurka tilabadaasoo madaxweynaha dowladda federaalka uu arkayey inuu muddo dheer kursiga ku sii joogi karayo inaad buuxsatay oo dhereegtay ku mudo dhafoor xun iyo madaxweynihii inuu kaambeen ku kufuro dad dhibaataysan oo rafaadsan oo biyo kor jiifa oo guryahooda biyo qaadeen oo waxay cunaan aan haysan oo dalaggoodii baaba'ay in maanta inta xildhibaanadii loo yeerto la yidhaahdo dastuurkan madaxweyneaan rabaa inaan noqdo madaxweyne ku-xigeen magacawdee haddii lahidinkeeda le xildhibaano ila baaskareeya
dowladda federaalka waxay bilowday in ay masuugto bixinta dhaqaalihii lagu soo arooriyey magaca dadka dhibanayaasha ah si howlo kale loogu qabsado sidaa aawadeed waxa ay diidday inay qaaddo dooma yiil magaalada muqdisho oo dad qurba joog ah iibiyeen kuwa oo loo rabay magaalada baar dheere oo ka mid ah meelaha fatahaaddu aad u saamaysay
dad mutadawiciin ah yaa waxay gadeen doomuhu dadku ku socdaan yaa waxay u gadeen deegaanka ilaa ay hadda waa yaallaan lama qaadin dowladdaa waxay tihi annaga qaadayna ma qaadin tan iyo markii xasan sheekh mar kale uu noqday madaxweynaha dowladda federaalk lana dhisay xukuumadda xamse cabdi barre uu hormuudka u yahay waxaa labalixaasaday dagaalka qabaa'ilka soomaaliyeed u dhexeeya gobolka shabeellaha dhexe kan mudug galgaduud shabeellaha hoose iyo meelo kaleba waxaa ku xoogaystay dagaallo kuwa oo lagu laayay dad badan halka kuwo kalena lagu dhaawacay maanta aan joogno labiyo toban degmo oo ka mida labiyo toban beelood oo soomaaliyeed ayaa ku dagaalamaya ka soo bilaabato shabeellada hoose ilaa iyo mudug soomaaliya heshiis ah dunidana heshiis la'ah arrimaha dagaalka qabiilka ayaa muhiim u ah maamulada shisheeyuhu soomaaliya ka dhisay maxaa yeelay waxay doonayaan in hay-adaha shisheeye ay dhaqaalo uga qaataan iyaga oo ku marmarsiyoonaya in dad barakacyaal ah ay u gurmanayaan halka shisheeyaha qudhiisuna dana badan arrinkaa ka leeyahay marka laga soo tago boobka shisheeyaha cadi uu ku hayo boobka khayraadka badda soomaaliya asigoo maraakiibka luumaysa adeegsanaya horaantii sannadkan madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi ayaa etoobiya waxa uu saxiixay inay qaadato qayb ka mid ah badda cas ee soomaaliya iyo weliba dekad taas oo milkiyadeeda etoobiya yeelanayso xukuumadda muqdisho ka jirta ee xamse madaxda ka yahay in kasta oo iyada iyo madaxweynahooduba marar badan ay ku celceliyeen intii labada etoobiya qaaday ay ka soo horjeedaan haddana waxa ay markaa kadib carabka ku adkeeyeen inaana etoobiya inay bad iyo dekad badda soomaaliya ku yeelata diidaneen laakiin iyagu in ay saxiixaan ay muhiim u tahay ayna ka soo horjeedaan in cid kale heshiis lala galo kalbayaa baaq u jeedinayaa dowladda etoobiya wax badanoo wanaagana way naga soo dhaxeeyeen wax badanoo wanaagana way noo madlanaayeen jihadaas aad bisha kowdeedii janawar u jeesateen ka soo jeestaan lena waddo idinkama jirta meeshaas bad haddaad rabtaan dekada haddaad rabtaan macaamil adduunya haddaad rabtaan si loo raadsado adduunyada dhan ay ogoshahay oo aan laysku khilaafsaneenaa jirto waddadu meeshaas idinka jirtaa soo mara shalayna waa naga go'nayd maantana weli waa naga go'an tahay taako dhulka soomaaliya ka mid ah inay baxda ma ogolin sifo aan ku bixi karnana ma lihin annagu xasan asagaaba garanba hadda inuu ku qanacsan yahay oo uusan diidanayn in waxa weeye maxaa la yidhaahdaa etoobiya bad la siiyo isagaaba hadda ku qanacsan oo sheeganayo oo warbaahinta la taagan qadiyadduna waxa weeye xasan iyo muuse iyo ismaaciil rageele waa la isla ogaa bahashan laakiin bahashu waxay heeday in xasan asagu uu bahasha saxiixo qandaraaskana uu qaato xogaa fiicana dhaqaalahana uu ka helo sandareertaa uu ka helo gaaladu marka waa iskhiyaantaa abay markuu fiirshay lacagta xasan ka rabo iyo midda muuse ku qancayo waxa muuse ku qancayo yaa waxa u fudaatay la yaraatay waxa muuse ku qancay waa xasan xogaa uu ka tubo weyn yahay muuse uu ka tubo weyn marka waxa waye saasuu muuse ugu leexday xasan marka marka wixii dhaafeen oo waxa weeye uu waaye kastiyartaada xoogaa dhaqaalii ka reeb meesha uu ka waayey ayaa waxa weeye maxaa la yidhahdaa dad waxay ku qasabtay marka inuu qaylqayliyo ayay ku qasabtay qayladan laftigeeduna laba laba shay isugu jirtaa mid horta waxa waye dadkaa lagu seexina dad soomaaliyeed ayuu ku seexinayay oo waxa waye lagu hurdisiina waxa waye waa qaylaha waddanka waa difaacaya oo kida in la dhaho midda labaadna waxa waye afgaro waa niyo iyo afgaro abeeyo afgaro oo waxa weeye bal anigana qaybtaydii kan weeye marka waa markuu leeyahay macnaha colkuma aynu etoobiya dekasobatay soo rabnaa laakiin dariiqa soo marto yani aniga ay soo marto xoogaa gacanta ay i buuxiso intaa un weeye
xukuumadda federaalku waxay sanadkii laba kun saddex iyo labaatan ku biirtay ururka e a c oo ah dallad ay ku midaysan yihiin bulshada bariga afrika kaasoo ay ku jiraan dowladaha bariga afrika qaarkood waxaana la aaminsan yahay kubiiridda dalladani ay khasaare ku tahay soomaaliya kubiiritaankan waxa uu xoojinayaa dhaqaalaha kenya ay ka faa'iidayso sunta cagaaran ee qaadka ee soomaaliya ay u iib keento iyadoo dhinaca kalena durba iyadoo heshiiskaa la dhaqangelinayo khudaar kenya laga iib keenay lagu gado gudaha magaalada muqdisho tillabadaasoo lagula dagaalamayo wax soo saarka beeralayda soomaaliya khudaarta dalkeena hoosudhac weyn ayaa ku jira tii dibadda ayaa la keenayaa waddanka waxa waaye waxii soo saarkiisu aada u yaryahay hadda waxaa la keenaa cambiyi kenya la keenaa hadda masaraa la sheegaaya hadda mooskan oo kaleeto iyo waa isbaandheeskaas qaarkaas kan waa dibadda kan waa dibadda marka waddankeenna wixii ka soo baxaya waa iska yabaraadeenba hadda waxaa la keenayaa waxaa lagu fakarayaa waddamada shisheeye qudaartii taalle in soomaaliya lagu soo raro saxaabadow dhigan lahayd nacab ku dhudaya laba kun labaiyo labaatan dowladda federaalka ah oo taageero dhaqaale ka helaysa qolyaha la baxay beesha caalamka ayaa dagaal ku soo qaaday qaybo ka mid ah walaayaadka islaamiga ah iyadoo diyaaradaha dagaalka ee turkiga iyo maraykanku ay duulaanka oon si fiican looga baarandigin qayb ka ahaayeen weeraradan oo aan la mahadin ayaa waxaa lagu laayay kumanaan ka tirsan ciidamada dowladda federaalka iyadoo magaalooyinkii ay soo galeenna badankood dib ay ugala wareegtay xarakada shabaabulmujaahidiin weerarka xabadda waxaa barbar socday duulaan maskaxeed oo aanay waxba ula harin dowladda federaalka ah oo ka shidaal qaadanaysa shisheeyaha dhidibada u taagay ciidanka waa waa tiirka ugu weyn oo dagaalka shabaab waa waa militari wa laakiin wax kalaan ku daraynaa oo aan horay u jirin waxaan ku daraynaa dagaal dagaalkiila dagaalka fikirka waa farantiga labaad oo dagaalka oo noo jooga oo aan furayno
horaantii laba kun labaiyo toban ayay ahayd markii maraykanku uu soo saaray qoraal uu ku dalbanayo in wadaadada soomaalidu ay soo saaraan kun fadwo oo ka dhan ah xarakada shabaabulmujaahidiin xukuumadda xamse cabdi barre uu hogaamiyo iyo madaxweyne xasan sheekh waxay isu keeneen wadaaddo aan isku uur ahayn oo kale mabaadii ah kuwaas oo ay ka dhex muuqdaan waxa loogu yeeray qoondada haweenka maadaama shisheeyuhu maamulka ay ka rabaan in hawshii la qabanayo amaba wixii xilo leh ee la magacaabayo dumarku ay qayb ka ahaadaan oo ay ka dhex muuqdaan wadaadadu inkastoo ay isnacbaayeen waxay u fadwoodeen maamulka diyaaradaha soo saaray ee martigeliyey waxaanay ku doodeen in xarakada shabaabul mujaahidiin oo dagaal kula jirta shisheeyaha dalka ku soo duulay iyo inta la saf ah ay mudan yihiin in lala dirirho laakiin wadaadadu intii ay shirayeen warkooda kuma soo dirin in la iska dhacsho shisheeyaha caddaanka iyo madowgaba leh ee dalka heesta oo etoobiya oo iminkale badda qayb ka mid ah ayaan xoog ku qaadanayaa ay ka mid tahay taa beddelkeedu wadaadadu waxay u arkaan in etoobiyaanka iyo shisheeyaha kale ay nabad ilaalin yihiin in loo gargaaro mooyee in korkooda xagatin la gaarsiiyana aysan mudnayn yaa dhulkiyo dheftay iyo ciida ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waa nin quus taagan waxaanuu sheegayaa in habka shisheeyuhu u dhisay maamulka federaalka ah uu yahay mid aad u xun wuxuu sheegay in gobinnimadii iyo midnimadii soomaaliya ay khatar ku jiraan waa qabnaa fira dhumuc weyne khatarta kale ee labaad waxa waaye waa khatarta soo waajahday midnimadii iyo gobnimadii iyo madax bannaanidii dalka waa qaab u diyaarsan faragelin waa qaab u diyaarsan in dalka la sheegto waa qaab u diyaarsan in la kala gogooyo dowlado la kala noqdo waa qaab u diyaarsan wax walba wax kastuu u diyaarsan yahay oo tallaabadaad qaataba qof daqanay a gobol baa daqaday a imaam baa daqaday a mid baa inta ka daqanay waxba waxbaa ka daran iyadoo qayladhaantaasi ay jirto ayay dowladda federaalka ah oo ay ugu horreeyaan xasan iyo xamse iyo golaha wasiiradu waxay u arkeen in dhaqaalo badan ay hana karaan haddii canshuurta oo awalba xaddhaaf ahayd dadka muqdisho ku dhaqan lagu kordhiyo waxay tiri dowladda federaalka ahi qofkii wax iibsanaya waxaa ka go'aya boqolkiiba shan taas oo amakaa ku noqotay shacabka iyo ganacsatada marka ganacsatada soomaaliyeed meheradaha haysta ee wax gadaya ama adeeg gadaya ama alaab gadaya waxaa la farayaa in qiimaha ay boqolkiiba shan ay saaran tahay boqolkiiba shantaana ay fuliyaan dowladduna ay sistamkaas ku urursan doonto kuna goosan doonto cashuurtaas waxay sheegtay in labadii gacmood oo lacag isdhaafsada ay canshuur ku leedahay islamarkaana xataa koobka shaaha ah la canshuurayo cashuurtan hadda aan isku haysanaa waa cashuur ku waajibta koobkaas shaaha ah iyo dhaladaas biyaha ah sideedaba cashuur laba gacmood oo lacaga isdhaaftoo kasta cashuuraa ku waajibay intay doonta iyo magacay doonta halahaado caqligay ka dhaawacan yihiin waana shay dhabahe dhandhaama bas waxa ka dhigay dhuni raacnimaye xildhibaanadu waxay ku doodayaan in lacagtaani aanay qasnada rasmiga ah ee dowladda federaalka ku dhacayn tallaabadan ay tahay mid shacabka hantidooda lagu boobayo dhaqaalahoodana lagu cuuryaaminayo tuubooyinka meelaha ku taag taagan canshuurtaas baaddaa la qaadaayo meel ay ujeedda aan la aqoonin inay wasaaradda maaliyadda toos u aaddo midka dekedaha la faramaroorso ha noqoto iyo midka isbaarooyinka waddada taalla ha noqdaan waxaan rabnaa qasnadda dowladda inay ku dhacdo waxa laga qabtana aan aragno
iyadoo arrintu sidaasii tahay madaxweynaha dowladda federaalka ah xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaarihiisa xamse cabdi barre waxay dhowaan u dabaaldegeen laba sana guuradii ka soo wareegatay markii xukuumadda la dhisay waxayna sheegeen inay guulaysteen haddaba maxay ku guulaysteen jawaabta daawadayaasha ayaan u daynaynaa lacagii dhandhanto oo sidaa dhurwaagii ka dhigan cunayay dhiiggiisa labadaa dhamaasan ee qalbiga dhagaaxa loo saaray waa dhega dameer oo kale waa xisma dhammaane
maamulka somalilan ayaa xabsiga dhigay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulkaas mubaarag cumar ayaa ka warramaya wararka ka imaanaya magaalada hargeysa ee xarunta maamulka la baxay somalilan ayaa ku waramaya in gudaha magaaladaasi lagu xiray xildhibaan maxamed abiib oo ka mid ah golaha wakiilada ee maamulka somalilan xildhibaankan ayaa waxaa isagoo ka soo laabtay dalka imaaraadka carabta laga qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada hargeysa ninkan ayaa waxa uu caan ku ahaa jeedinta hadallo xanaf leh oo ka dhan ah maamulka la baxay somalilan isagoo si weyn u dhalaysanaa madaxweynaha maamulkaasi muuse biixi inta uu ku sugnaa dalka imaaraadka carabta ayaa la sheegay inuu weerar afka ku qaaday madaxweynaha maamulka la baxay somalilan waana taas midda ay dadka qaar u sababeynayaan inay ka dambeyso xarigiisa xer ilaalyaha guud ee maamulka la baxay somalilan ayaa bishii julaay ee lasoo dhaafay waxa uu golaha wakiilada ka dalbaday inay xil ka qaadaan maxamed abiib oo ah xildhibaanka hadda la xiray waxaa kolkaasi lagu eedeeyey inuu la kulmay mas-uuliyiin ka tirsanaa safaaradda jabuuti ee soomaaliya islamarkaana uu kala hadlay arrimo ku saabsan maamulka la baxay somalilan ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah ka soo baxay maamulka la baxay somalilan oo ku aadan xariga xildhibaanka balse qaar ka mid ah hogaamiyaasha xisbiyada mucaaradka iyo xildhibaanada ka tirsan maamulka ayaa si adag u cambaadeeyey tallaabada lagu xiray xildhibaan maxamed abiib xukuumadda suudaan ayaa xirtay soohodinta ay la wadaagto dowladda xabashida ethoobiya maxamed sheekh cali ayaa ka warramaya wararka ka imaanaya waddanka suudaan ayaa sheegaya in la xiray xuduudda uu dalkaasi la wadaago waddanka etoobiya xilli maalmihii lasoo dhaafay jabhadda hubaysan ee faano ay la wareegtay gacan ku-haynta magaalooyin ku teedsan xuduudda ilawareedyo dhanka ciidanka ah ayaa warbaahinta dalkaasi u sheegay in maamulka dowladda suudaan ee ka howlgala gobolka alkadaarif ee dhaca bariga suudaan uu xiray macbad lagu magacaabo alqalabat ee dhaca etoobiya wargees lagu magacaabo suudaan traboni ayaa ilawareedyo militari kasoo xigtay in maamulka gobolka alkadaarif uu xiray xuduudda alqalabat taasoo gebi ahaanba keentay inuu hakad galo dhaqdhaqaaqyadii u dhexeeyay wadamada suudaan iyo etoobiya xogaha uu helaya wargeeska traboli ayaa intaa ku daraya in dowladda suudaan ay ciidamo isugu jira booliiska federaaliga ah iyo kuwa militariga etoobiyaanka ee ku sugan aagga xuduudda ay u ogolaatay inay soo galaan dhulka suudaaniyiinta kadib markii ay u hoggaansameen hubka dhigeystii lagu sameeyey warbaahinta maxalliga ah ee suudaan ayaa sheegtay amarka lagu xiray xuduudda uu yimid kadib markii maleeshiyaadka jabhadda hubaysan ee faano ee ka dagaalama gobolka amxaara ee waddanka etoobiya oo ay la wareegeen magaalooyin dhowr ah oo ugu dambeysay magaalo lagu magacaabo matema si kastaba haatee maleeshiyaadka jabhadda hubaysan ee faano ee dagaalka adag kula jira dowladda etoobiya ayaa horey ula wareegay magaalooyin iyo tuulooyin dhaca xuduudda u dhexaysa wadamada suudaan iyo etoobiya waxaa xusid mudan oo dhowaan warbaahinta ku hadasha afka jabhadda faano sheegtay oo ku faantay inay la wareegeen magaalo istaraatiiji ah oo dhacda xuduudda suudaan oo lagu magacaabo geellagu muddooyinkii lasoo dhaafay jabhadda hubaysan ee faano ee mucaaradka kuwa dowladda xabashida etoobiya ayaa sare u qaaday dagaalada ay kula wareegayso goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada xabashida etoobiya iyagoona dhowaan la wareegay dhul ballaaran oo dhaca gudaha etoobiya sida bartamaha iyo koonfurta dalkaas oo colaadaha ragaaliyeen xukuumadda adisababa ayaa ku guuldaraysatay sidii ay usoo afjar lahayd maleeshiyaadka hubaysan ee faano kuwaas oo lafdhuun gashay ku noqday xukuumadda uu hogaamiyo abiy axmed warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo naga intaa